waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da welina waa af soomaaliga iyo warbaahinta ku hadasha dhegaystayaal muddo haatan dhowr toddobaad laga joogo ayaa waxaa geeriyootay kun iyo sagaal boqol iyo siddeetanadii qarnigii labaatanaad haweenaydii saddexda sheer dalka ingiriiska ra-iisul wasaaraha ka noqotay ee margaret thatcher la odhan jiray dabadeedna warbaahinta caalamka ayaa sidii laga filaayey taariikhda nolosheedii siyaasadeed aad u faahfaahisay ha af dheeraato ama ha af gaabnaatee midda af soomaaliga ku hadasha qudheedu ma aamusnayne dhacdadaas iyada ah dadka ku taxan taagteed uga warrantay dhalaalihii xigay madax iyo manjaba dad aan tala yarayn ayaa geeridii haweenayda ka faallooday sannadihii ay talada haysay waxay ahayd qof lagu yiqiin inay ku dheganayd falsafadda dhaqandhaqaale ee muxaafidka ah taasoo ay taageero kaga heshay dadkii la aaminsanaa oo gudaha ingiriiska ka sokow dalka maraykankana aad ugu badan kuwaas ayaa geerideedii aad uga tiiraanyooday dhinaca kale waxaa iyaduna jirtay in siyaasadaheedii daryeelka guud iyo turaalku ay ku yaraayeen ay nacayb kaga kasbatay intii ay sida xun u saameeyeen gaar ahaan danyarta uu dakhligoodu kooban yahay ee maamulkeedii eersaday kuwaasina markay dhimatay ayay ku wiirsadeen toddobaad idil bay alalaas ku jireen kuna sagootiyeen heeso qof geeriyooday in lagu sagootiyo aan ku habboonayn su-aasha aad haddaba isweydiinaysaa sidaan malaynayo waxay tahay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha soomaalida iyo geeridii margaret thatcher maxaa isaga jira kol dhowbaan waxaa isaga jira kuu sheegaye ballagta iyo dhig marwa thatcher maalintii in la aaso loo ballansanaa ayaa la gaaray saakuman dad ah ayaa waddooyinkii meydkeeda la marinayey hareeraha ka soo joogsaday kiniisadii loogu ducaynayey soo buuxiyey agagaarka xabaashii lagu asturi lahaana soo dhoobtay markaas bay bartamaha magaalada london ilyartu isqabatay warbaahinta dunida inteedii badnayda goobta ayay ku urursan tahay weliyayaal baa toos uga soo warramaya waxay afka ku wada hayaan oo ay dunida kale u dawinayaan wararkii maalintaas qodobkii ugu muuqa dheeraa oo ahaa geerida thatcher weliye soomaaliyeed oo isaguna goobtaa wax ka joogay ayaa isla maalintaa shirkadda uu u shaqeeyo warkii uu u soo tabinayay wuxuu ku bilaabay sida tan hadda oo aan idinla hadlaayo waxaa bartamaha london ka socda dabaaldeg aad u ballaaran oo ku saabsan aaska ra-iisul wasaarihii hore ee ingiriiska marwa margaret thatcher taasoo toddobaadkii hore geeriyootay qaybihii dambe ee warka markiibaa iigu dambaysay oo keligay baan ahaaye waxaan is arkay aniga oo isla hadlaaya aniga oo leh waaba aas iyo dabaaldeg ma laba eray oo isku mar la sheegaa muxuu haddaba dabaaldeg yahay dabaaldeg waa erey dhaqankii hore ee soomaalida ka soo jeeda waa kulan ka dhaca oo keliya goob farxadeed waxaa laga aroosaa goob damaashaad waa erey dadka weli yaqaani markay maqlaan xusuustooda ku soo celiya nin madax ah oo geed si wacan loogu waabay hooskiisa fadhiya fardo iyo rag ku jooga oo dushooda ku geeraaraya tabaha fuulaankana isugu faanaya dabaaldegga waxaa loo qabtaa nin markaas tolka uu ka dhashay ay caleema saarayaanoo soomaalidu ay ugaas mar ku magacowdo mar kalena boqor mar kalena garaad mar kalena malaakh mar kalena wabar mar kalena suldaan mar kalena islaan mar kalena imaam nimanka magacyadaas leh marka la duubayo ayaa loo dabaaldegaa iyada oo loo muujinayo sida loo okoban yahay ee madaxnimadooda loo ogol yahay kolba koox fardooley ah ayaa inta sangayaasha iyo geeyooyinka ay ku joogaan soo kiciya agtiisa ku hojiya iyaga oo orinaya habaas badan cirka u diraaya kuna dhawaaqaya ugaas mood noolow garaad jir oo joog iyo erayo lamid ah oo laga garanayo in ninkaas dhuubka boqor loo xiray uu yahay mid uu tolku ku kalsoon yahay taageerkoodana isku hadlayn kara dhinaca kale dabaaldegu kuma koobna oo keliya maalinta ninka madaxda ah la caleema saarayee kolkolka qaarna waxaaba loo dabaaldegaa isaga oo muddo dheer talinayay sida markuu ka soo noqdo sodcaal uu in doora ku maqnaa waxaa kaloo loo dabaaldegaa marka uu reer cusub dhisanayo oo intuu guursado arooskiisa la weynaynayo iyada oo qolada uu ka guursadayna loogu dan leeyahay halkaas qudheeda waa laga geeraaraayo waxaa lagu ammaanaa ninka madaxda ah cidda uu u boqran yahay gabadha koldhow reeroobi doonta iyo qoyska ay ka dhalatay dirkaba faarax afcad oo dagaalyahanimada iyo maansayahanimada ka sokow ahaa fardadhaari fuulaanka aad caan ugu ahaa ayaa gaboobay markaas buu u qaadan waayey siduu ahaan jiray iyo tabardarrada u dambaysay maalintii dambe isaga oo ardaaggii aqalkiisa iska fadhiya ayaa waxaa u yimi niman dhallinyaro ahoo uu adeer iyo awoowe ugu wada qumanaa markay inta salaameen uu ka qaadi waayey ayay doocdoociyeen waxay ku yidhaahdeen adeerow waanu ku salaanay maxaad nagu qoonsatay ee aad noola hadli weyday wuxuu ku yidhi maandhooyinow jan baa ihaya maxaad jamatay awoowe ayay weydiiyeen dabadeedna isla halkii ayuu ka tiriyey tix gabay ah oo uu wiilasha ugu sheegayo markii ay labdaadinayeen sababihii uu ugu jawaabi waayey kuwaas oo ahaa arrimo uu gocanayo asii aanu markaas gacanna ku hayn xoogna u lahayn waxaa ka mid ahaa maalinta dabaaldegga siduu fardoolayda kale uga dhex muuqan jiray iyo faraskiisii caanka ahaa ee uu kaga qayb geli jiray waa xamar cilaan faraskii la baxay ee berye lagu kuuyey waa horese ka baktiyey tuducii uu faraskaas iyo ereyga dabaaldeggaba ku xusay ayaa wuxuu ahaa kob dabaaldeg laysugu jirfaday jeedal iyo fuulmo waataan jeclaan jiray fardaha inaan ku joogaaye jilballaabadkii xamar cilaan jaman ayaa mooyi marahayga hadda garate barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha soomaalida iyo geeridii margaret thatcher waxaa isu keenaye sidaydii ma isweydiisay oo ma istiri waaba geeri iyo dabaaldeg ma laba eray oo isku mar la sheegaa dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo